نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa jadwalkeenna idaacadeed waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak ku soo dhowaada darsiga saddex iyo tobanaad ee duruusii taxana ahayd ee kitaabka kayfa caamalahum sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin wuxuuna darsigan sheekhu ka bilaabayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu ahaa mid dardaarma haweenkiisa kuwa qaraabada la ah
شرفت به الدنيا وكان مكملا شرفت به الدنيا وكان مكملا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين وبعد بل كان يوصي بأهل نسائه خيرا waxaan ku soo jirnay duruustii tixanaha ahayd waa darsigeennii toban iyo saddexaad kitaabkii kayfa caamalahum sala allahu calayhi wasalam waxaan soo haynay mucaamalatu nabiyi sal allahu caleyhi wasalam maca sawjaatih dhaqamadii wanaagsanaa oo nabigu sal allahu caleyhi wasalam la dhaqmayay xaasaskiisa marka ciwaankanbuu darsigeenna ka bilaabanayaa bal iskaba dhaafe kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yuusii mid dardaarma biahli nisaa'ihi haweenkiisa kuwa qaraabada la ah khayran buu u dardaarmi jiray isagoo iyaga uu qalbi qaboojinaya iyaga ku xidhiirinaya dadkii ay ka dhasheen xaasaska uu qabo ayuu nabigu sal allahu caleyhi wasalama khayr iyo wanaag buu u dardaarmay can abi darin alkhafaariyi radia allaahu canhu qaala abuu dar baa wuxuu yidhi qaala rasuululahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama innakum adinka sataftaxuuna waxaad furan doontaan misra waddanka masar baad furan doontaan wahiya ardun wahiya misrada ardun dhul weeye yusamaa fiiha dhulkaa waxaa lagu magacaabaa alqiraadu alqiiraadu baa lagu magacaabaa fa idaa fataxtumuuhaa haddaad misra furataan fa axsinuu ilaa ahliha dadka deggan u samafala wanaag iyo soo dhoweyn iyo khayr u sameeya maxaa yeelay fa inna lahum ayaga waxaa u sugnaaday dimmatan wa raxima dimma iyo raxim bay leeyihiin ow qaala dimmatan wa sahra dimma xaq dhowr iyo ixtiraam iyo waxay leeyihiin xiditinimo xiditinimo ama qaraabanimo oo raxim ah addimmatu hiya alxurmatu waalxaqu waa xormada iyo ixtiraamka iyo xaqa wey wa ama araximu raximka la sheegayo ahlu misra ay leeyihiin falikowni haajara haajara ahaanshaheeda weeye ummi ismaaciil minhum ayaga ay ka mid tahay haajara ayaa waxay ka mid tahay reer misra bay ka ahaatay nabiguna sal allahu caleyhi wasalam ismaaciil buu galaa wa ama sihru sihriga la sheegayo falikowni maariyata gabadha maariyo la yidhaahdo ahaanshaheeda weeyaan ummi ibraahiima ibraahiima oo wiilkii nebiga ah salalla calehi wasalama hooyadii ah minhum ayaga ay ka tirsan tahay marka xididna way yihiin qaraabo kalena way yihiinoo xagga nasabka ku saabsan marka dadkaas u wanaag sameeya marka dadka ay ka soo jeedaan xaasaska nebiga salalla calehi wasalama ee xididtinimada ay kala dhaxayso ayuu si gooniya nabigu salalla aleyhi wasalam usii dardaarmaya taasna waxay ka mid tahay yacnii dhaqan wanaagay ka mid tahay xadiidka imaam muslim baa soo saaray wa kaana sala allahu calayhi wasalama nabigi ilaahay wuxuu ahaa yuraaci mid ilaaliya mashaacira sawjatihi xaaskiisa dareenyaasheeda u ilaalinaya dareenkeedu la soconaya markay xanaaqsan tahay markay qanacsan tahay markay faraxsan tahay markay murugaysan tahay uu la socda xaaladeeda wayacrifu waa garanaya nabigu sal allau caleyhi wasalam hal hiya xaaskii raadiyatun calayhi ma ku qanacsantao raalli miyay ka tahay am saakhidatun ma u caraysan tahay wuu garanaya fa haa huwa waa ka rasuulka ilaahi yaquul licaayshata wuxuu ku leeyahay radia allaahu canha innii aniga la aclamu waxaan garanayaa idaa kunti haddaad tahay cannii xaggayga raadiyatan mid iga qanacsan wa idaa kunti haddaad tahay calaya dushayda qadbaa mid u caraysan labadaa arrimoodba waan kala aqaana markaad iga qanacsan tahay ood ii markaa wanaagsan tahay waxba aada ii qabin iyo mid markaad ii caraysan tahay waan kala garanaya fa qaalat markaase caaisha waxay tidhi wa min ayna tacrifu daalik xaggee ka garanaysa arrinkaas see ku garat qaala wuxuu yidhi amaa idaa kunti haddaad tahay cannii xaggayga raadiyatan mid raalli ka ah fa innaki adiga taquuliina waxaad odhanaysaa laa maya wa rabbi muxamadin baan ku dhaartay waxaa ma yeelayo wa rabbi muxamadin baan ku dhaartay nebi muxamed rabbigiisaan ku dhaartay wa idaa kunti haddaad tahay qadbaa mid caraysan qulti waxaad dhahaysaa laa maya wa rabbi ibraahiima oo ibraahim baad xaggiisa aadaysaa ibraahim rabbigii baan ku dhaartay qaalad waxay tidhi caaisha ajal nacamhaa arrinkaasi waa jiraa wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuulallah rasuulka ilaahi markaan kuu caraysanahay wa rabbi ibraahiimaan dhahaya markaan qanacsanahay wa rabbi muxamadin baan dhahaya laakiin maxay tidhi maa ahjuru mana ka tegayo ila smaka magacaaga mooyaane wax kaloo dhib ah ma samaynayo marka yacni cajiib weeye hadalkaas marka waxaa la rabaa inuu dareenka uu qofkan aad la nooshahay ee wanaagga aad kula dhaqmayso waa inaad dareenyaashiis og tahay wey falam yakun ma ahanin nabigu sal allahu caleyhi wasalam min arrijaali ragga ka mid ma ahan alladiina raggaasoo laa yubaaluuna bisawjaatihim xaasaskooda aan u aabayeelaynin raadiina amsakhidna ha raalli ha noqdeen ama ha caroodeen aan dan ka lahayn kuwaa nabigu ka mid maahayn sala allahu caleyhi wasalam dhaqankii nabigana waa khilaafsan yihin kuwaas fa haada annabiyu nabigan alcadiimu ee weyn sala allahu calayhi wasalama alladii kii wey lam tushqilhu aysan ka mashquulin humuumu dowlati dowladda humuumteeda iyo shaqooyinkeeda iyo walqaswu duulaanka humuumtiisa iyo waljihaadu jihaadka iyo watajhiizu ljuyuush ciidama diyaarintooda iyo wanashru dacwati dacwada in lagu faafiyo filcaalami caalamka oo dhan wa irsaalu rasaa'ili risaalooyin in la diro ilaa kisra wa qaysara boqoradii xalka caalamka markaa u waaweynaa iyo mutaabacatu lumuuri arrimaha in lala socdo arrimaha alcadiimati ee weyn lam yashqulhu daalika arrinkaasoo dhan kama uusan mashquulin can muraacaati mashaaciri sawjatihi xaaskiisa dareeyaasheeda inuu ilaaliyo la socdo nabigu intaasoo mashquul ayadoo ku furan yahay buu haddana nabigu salallahu caleyhi wasalam mucaamalada cajiibka badan buu xaasaskiisa kula dhaqmayaa dareenkeedu la soconayaa xaaladeedu waxaytuu ka warqabaa arrimahaasoo dhan buu nabigu salallahu caleyhi wasalam isagoo ku mashquulsan buu sidaa yeelay fa ayna haadaa kani xaggee buu ka ahaaday minman qolooyin laa yuraaci aan ilaalinaynin mashaacira sawjatihi xaaskiisa dareenyaasheeda walaa yubaali biamriha arrinkeedan aan u aaba yeelin kaarlays buuba ka yaaba dhacdana kama lah sawaa'un kaanat raadiyatan mid raalli ahaataya am saakhidatan mid caraysan waxdana kama lah saciidatan mid wanaagsan oo faraxsan ahaataya am xasiinatan mid tiiraanyeesan ahaataya waxdanuu kaleeya malah wa min daalika arrinkaa waxaa ka mid ah muraacaatuhu nabiga sal allahu aleyhi wasalama ilaalintiisa limashaaciri ummi lmu'miniina safiyata radi allahu canha gabadhaa safiya bintu xuyay ayuu wuxuu ilaalinaya dareenyaasheeda falamaa cayarathaa gabadhaa markay ku ceebaysay xafsatu xafsa waxay ku ceebaysay biannaha gabadhan safiyaa ibnatu yahuudiyin yahuudi gabardhan inay tahay intaasay ceeb uga dhigtay daafaca rasuulka ilaahi waa difaacay daafaca waa difaacay canhaa gabadhaa safiya ah rasuulullaahi rasuulka ilaahi baa difaacay wa dayaba khaatirahaa qalbigeedana wuu dejiyey u wanaajiyey bikalaamin hadal buu ku wanaajiyey hadalkaasoo yushrixu sadra xabadka waasicinayo dejinaya wa yuhadi'u lkhaatira qalbigana dejinaya yacni qalbiga waasicinaya sadriga qaadirkana dejinayo qalbiga dejinaya facan anas bni maalikin radia allaahu canhu qaala anas baa wuxuu yidhi balaqa safiyata waxaa soo gaaray anna xafsata qaalad inay tidhi gabadha xafsaa bintu yahuudiyin wey gabadhan safiyaa nin yahuudiyaha dhalay fa bakat safiya waa boyse fa dakhala calayha annabiyu sala allahu calayhi wasalam gabadhii safiyaha nabigaa u soo galay walxal hiya tabkii ay booyeyso faqaala nabigu wuxuu yidhi maa yabkiiki maxaa kaa maa yubkiiki maxaa kaa ohinaya ama maa yubkiika maa yubkiiki maxaa kaa ohinaya ohintaan kaa keenay faqaalad waxay tihi qaalat lii xafsatu xafsa waxay ugu tidhi innii aniga bintu yahuudiyin yahuudi gabadhiis inaan ahay faqaala nabigu wuxuu sal alla alay wasalam innaki adiga labnatu nebiyi nebi gabadhiis baa tahay wa inna camaki adeerkaaga la nebiyun wa innaki adiga la taxta nebiyi nebi baa ku qabood hoos joogtaa fa fiima maxeebaa tafquru calayka ay kugu faanaysaa adaaba intaasoo dhan isku darsadaye waxa ay kugu faanaysaa maxay tahay marka aduu gabarh nebi baa tahay nebi baa ku dhalay adeerkaa nebi buu ahaa nebina waa ku qabaa wax lagugu faanaa meesha ma yaallaan adaa fiican xadiidka imaam tirmidi soo saaray waana xadiid markaa waxa weye saxiixa wa innaki lamnatu nebiyin maxaa laga wadaa ay haaruun ibni cimraan haaruun ibnu cimraan baa ka soo jeedaa halkaas baad gashaa wa inna camaki la nebiyunna ay muusa ibnu cimraan muuse iyo haaruunna waa wada dhasheen marka adeerkaa nebi muuse weeye aabbahaana haaruun weeye nebi maxamedna waa ku qabaa maxaa lagugu faani weye taas marka waa tasliya iyo qalbigeeda oo la kabay wixii yarkaaya gaaray marka dhuucaasaa loo baahan yahay raggu inay kula dhaqmaan xaasaskooda bal kaana wuxuu ahaa rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama yuwaasii sawjatahu xaaskiisa mid la wadaaga ayuu ahaa in ra'aha hadduu arko xasiinata inay tahay mid tiiraanyaysan aw mariidatana mid xanuunsan wuxuu la wadaagayaa xanuunkaas iyo tiiraanyadaas ayuu la qaybsanayaa fa cindamaa xaadat caaishatu caaisha markay axayd ku dhacay walxaliya filxaj xajkii ay ku sugan tahay xaajiya tahay oo xajinayso dakhala calayha nabigaa u soo galay walxaliya tabkii ay boynayso faqaala nabigu wuxuu yidhi maa laki maxaa kugu dhacay annafasti maxa xayd baa kugu dhacay qaalad waxay tihi nacamhaa qaala nabigu wuxuu yidhi inna haadaakani amrun weeyaan waa arrin arrinkaasoo katabahu allaahu allah uu ku qoray calaa banaati aadama nebi aadam gabdhihiisoo dhan arrin ilaahay ku qoray oo ilaahay hore u qadaray wey faqdii gudo maa yaqdi lxaaju qofka xajinayaa waxa uu gudanayo acmaalahoo dhan la imow hayra anlaa taduufii bilbeyti adoo markaa beytka dawaafayn marka intaasaa loo sheego axkaamtaasaa loo waan la sabr siiyo waxaan waxaan waa qadar rabbi hore u dhacay qadarka ilaahay marka ku qanaco waxba dhiba ha u arkin fala waxay tihi caaisha marka falamaa qadaytu lxaja xajkii markaan gutay amara cabdiraxmaan buu amray fa acmaranii wuxuu iga soo cimrisiiyey min atanciim meesha la yidhaahdo makaana cumratii cumradeeda makaankeeda allatii cumradaasoo nasagtu hore aan u cumraystay marka xadiidkana bukhaariiyo muslimba way soo saaraan wa min al umuuri waxaa ka mid ah allatii umuurta yambaqii cala alaswaaj nimanka xaasaska qaba ku habboon an yuraacuuha inay ilaaliyaan maca sawjaatihim xaasaskooda la jidhkooda maa shay baa ka mid ah tatacaradu lahu sawjaatuhum xaasaskooda ay u banbaxayso oo min taqayuri litabaaicihinna dabacooyinkoodana isbedelaana maxay isla bedelayaan bisababi alxaydi waannifaasi waalwilaada xaydka iyo dhiigga umusha iyo dhiigga dhalmada waxaas dhalmada laftirkeeda waxay keentaa dabeecad inay isbedesho qofki waa daciifaya waa tabar daraanaya waa nuuca iyo wamaa yaxdudu lahunna waxaa u soo darinaya gabdhaha oo min tacabin dhibaato ah wa diiqin cidhiiri ah wa alamin xanuun ah goor markay foolaato waa la foolataa adigana markii xayd ku dhaco waa inaad la xanuunsataa xanuunka iyadana dareemayso bal cindamaa yastashciru zawju markuu sawjku dareemaya agteeda haadihi alxaalaat oo wayuqadiruhaa uu u qadarinayo lisawjatihi xaaskiisa fa inna zawjata zawjada takuunu waxay ahaanaysaa madiinatan lahu mid markaa ka abaalmarinaysa bidaalika aljamiil quruxdaadu kula dhaqmay xaaladahaas lag markay ku jirto hadduu la tiiraanyaysan yahay oo markaa uu la murugaysan yahay oo arrintaa uu kala qayb qaato ayaduna waxay noqonaysaa mid arrinta noocaasa ka amaalgudday noqonaysaa wa idaa maridat sawjatuhu sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed sal allau alay wasalam xaaskiisa hadday xanuunsato raqaaha waa ku tufayay wa masaxa biyadihi gacantiisa ayuu ku masaxayay alxaaniyata dhimrinaysa calayha dusheeda ku masaxaya gacantiisu sidaa u marinaya nabigu sal alay korkeeda can caaishata radia allaahu canha annabiya sal alla alay wasalam kaana wuxuu ahaa yucawidu bacda ahlihi ehelkiisa qaar ka mida mid ilaahay magangeliya ilaahay uu magangelinayaayo alluu wuxuu magan baad u tihiin marka shayaadiinta iyo caynta iyo waxyaalahaas iyo sunta iyo baa ilaahay laga magangelinaya waxyaalaha sunta leh yaamsaxu biyadihi lyumna gacantiisa midig buu ku masaxayaa ehelkii markuu ilaahay magangelinayo wayaquulu wuxuu dhihi jiray ducadan buu ku akrinayaa allaahuma allah yow rabba annaasi yaa rabba annaas dadka rabbiga iska lehe maamule milkiyow adhib ilba'sa ilaahow dhibka tagsii wey xanuunkan iyo dhibkan haya gabadha iyo qofkii xanuunsan oo dhan waa ilaahu ka tagsii ishfihi allow caafi wa anta adiga ashaafi midka caafiya baa tahay laa shifaa'a caafimaad ma jiro ilaa shifaa'uka caafimaadkaaga mooyaane shifaa'an allow caafimaad sii caafimaadkaasoo laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman wax xanuun ah caafimaad taamahoo dhammaystiran oo wax xanuuna aan ka tegaynin ilaahow siiw ducadaasu markuu nabigu akrinaya markaasuu uu waxa weye ku tufayaa xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray fazawju ninkaa idaa talamasa hadduu taabto mawaadica alalami meelaha ay ka xanuunsanayso min sawjati xaaskiisu oo waxanaa calayha oo u dhimriyo xanuun iyo waxa weeyaan tiraanyay u muujiyo wa wadaca yadahu gacantiisa uu saaro calaa makaani alami meesha ay ka xanuunsanayso min sawjati xaaskiisa kaana lidaalika arrinkaa waxaa u ahaanaya uu sidaa yeelo cadiimul aahari saamayn weyn wey fii nafsi almar'ati haweenta nafteeda wa in lam yadhab ilalamu xanuunkabu yuusan ka tegin gacantaa uu sidaa u saaxay oo gacan dhimrinaysa oo waxa weeyaan uu dareensiinayo inuu la xanuunsanayo arrinta iyada haysa raad weyn bay ka tegaysaa wa in baqiya daaw xanuunkuba ha baaqi ahaadow laakinahaa gabadhii tashcuru waxay dareemaysaa annahu ninkan yaxusu biha inuu gabadha dareenkeeda la socdo iyo wa biaalaamiha xanuunyada hayow waqad caawad ixda annisaa haweenka mid ka mida way ceebaysay sawjaha ninkeedii kamaa fii qisati xadiidi ummi zarc xadiidkii ummu zarci yani haweenkii isballansaday xadiidkoodii ummu zarc xadiidkeeda waxaa ku jiray haween markaa ceebaysay ninkeeda biqowlihi hadalkeeday ku ceebaysay ay tidhi walaa yuuliju lkafa liyaclama albatha walaa yuuliju ma geliyo alkafa calaa casha ma saaro liyaclama suu ogaado albatha murugada ama xanuunka ama tiiraanyada qofka haysata gacanta ma saarayo sibal gabadha u ogaado xaaladeeda way ku ceebeynaysa xadiidka horaa usoo marray xadiidka caaisha bukhaari muslim baa soo saareen ay laa yamuddu yadahu gacantiisa ma taagayo liyaclama suu ogaado maa hiya calayhi waxa ay ku sugantaho min alxusni tiraanyo ah oo fa yusiilu markaa uu suuliyo waalmuraadu bilbathi alxusnu aa laga wadaa wa yudlaqu lbathu bathiga mararka qaar waxaa loo isticmaalaa aydan noqoshi cala shakwa sheegashada oo gacanta ma saar balse gabadha sheegashadii arrimeeda ogaado wa calmaradi xanuunkana waa loo isticmaalaa fa araadad gabadha waxay doontay annahu asaga laa yas'alu waxay ula jeedaa fa araada waxay ula jeedaa gabadha hadalkan annahu ninka laa yas'alu cani lamri arrinta ma weydiinayo alladii arrinkaasoo yaqacu ihtimaamuhaa bihi murugada gabadhu ay ku dhacayso fawasafathu ninka waxay ku tilmaantay biqilati shafaqati calayha inuusan u dhibrini oo dhibrintiisa ay yarta taasay marka ku ceebaysay fa hiya gabadhii taciihi way weelaynaysaa bidaalika arrinkaas hadalka hore waa dhammaaday xaafid ibnu xajar baana iska lahaa marka gabadha markii sidaa loogu dhimriyo oo sidaa loogu wanaag sameeyo arrintaa way weelanaysaa way xifdinaysaa qalbigeeda kama go-ayo arrintaas waxay keenaysaa marka wanaageeda iyo soo jeesashadeeda iyo ninkeeda inay danayso baa soo baxaysa laydoo danaynayaa falmuwaasaatu wadaagidda bayna sawjayni labada sawj ay wadaagaan cinda xuluuli karbi kurbooyin markay soo degaan aw nusuuli maradin ama xanuun u yimaada cadiimadluubat waa mid la dalbayo inay isxidhiiriyaan oo arrintaa wadaagaan oo qaybsadaan oo markii ay kurbo timaado ama xanuun u yimaado la qaybsado waa arrin markaa madluubaahoo la dalbayo dhaqan wanaagay ka mid tahay gurigu walaakina bacda alaswaaji laakiin ragga qaar ka mid ah laa yuraaci haadihi alxaalaat xaalaadka noocaasa ma ilaalinayo wayuriidu wuxuu doonayaa an takuuna almar'atu haweenta inay ahaato saxiixatan mid fiyo wa saliimatan nabad qabta daa'iman weligeeda weligeed inay iska caafimaad qabto waxaas ba aysan soo marin ayuu jecel yahay fa idaa marida hadday xanuunsato dahaba biha ilaa beyti ahliha guriga ciddeeduu geynaya wa tarakaha waa ka tegayaa xataa tashfi ilaa ay ka raysato maxaa liannahu asaga laa yudiiqu maba awoodo mujaalasataha inuu la fadhiisto والحال هي أيضو على هذه الحالة حالة نوع عسى يكسو أنت لو الدون لا فريستو gabahiis ka warqaba xanuunkeeda ka warqaba uu maaragtay qalbi dejiima baraabo gabar caafimaad qabtuu raba hadduu caafimaad ka waayay shaqadii u qaban wayso xule gurihooda la ومن موااساته صلى الله عليه وسلم نبي waxa weeye la wadaaga uu la wadaagay nolosha iyo tiiraanyada iyo farxada inta masxu baa kamid ah lidumuuci zawjatihi safiya gabadha safiya la yidhaha xaaskiisa ahayd uu ilmadeedii masaxay biyadii gacantiisu ku masaxay lamaa marida markuu xanuunsaday jamaluha ratigeedii fii dariiqi safari uu ku xanuunsaday oo safar lagu jiro ayaa safiya waxa weeyaan neef ay lahayd oo rukuub ahaayoo gaadid uu ahaa ayaa xanuunsaday markaasuu la fadhiistay aad bay marka u murugootay arrintaasay ka tiinaayad marka way boys booyintii marka nabigu sal alla alay wasalam gacantii sharafta badan buu ku masaxay عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج وحل حجي بالنساء هوانكيس وحج كوذي فلما كان في بعض الطريق وضد قار كمدا مر وصع وكصعده نزل رجل من بادقي فساق بهن هوانكي بوكحيي فأسرع صعدك بوددج جايك هوانكو صارايين بؤاد وكحيي أو صفركي آد بوددجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم daaka kaagaasi sawquka kaxayntaada miya bilqawaariiri quraaradaha iyo dhalooyinka aad kaxaynayso yacni annisaa ula jeeda oo masaa gabdhaha u kaxaynaysa maxay tahay yacni waa inkiraadu gabdhihii wuxuu ka dhigay nabigu sal alla alay dhalooyin jaba yaray yihiin oo kale fadartan waxa marasta oo tabarta yar miyaa sidaa u kaxaynaysa yacni annisaa fa bayna waqtihum ayagu yasiiruuna ay soconayaan baraka bisafiyata safiya waxaa la fadhiistay bintu xuyay binti xuyaya jamaaluhaa ratigeedii baa la fadhiistay wa kaanat waxay ahaa wa kaanad waxayna ahayd gabadhaa safiyaahi min axsanihinna kuwa ugu wanaagsan dahran xagga gaadiidka gabdhaha gaadiidka ee wataanoo dhan ayadaa ugu gaadi fiicnayd neef fiican bay wada neefkii waa fadhiistay marka fa bakat waa oys wa jaa rasuululaahi baa yimid sal alla alayhi wasalam xiina waqtigii ukhbira bidaalika arrintaa loo sheegay gabadhii saafiyada ratigii baa ka fadhiistay kadibna way oys fa jacala nabigu wuxuu gudagalay sal allahu alayhi wasalama yamsaxu inuu masaxayo dumuucaha ilmadeedii biyadihi gacantiisa uu ku masaxayo xadiidka imaam axmed baa soo saaray waana xadiis saxiixa fa masxu dumuuci ilmada oo la masaxo biyadii zawju lagu masaxo fiihi dhexdiisa waxaa ku jira muwaasaatun kabiira la wadaagid aad u weyn tiraanyadan iyo murugadan qofka aad loola wadaagayo iyo wa taqdiirun qadarin licawaadifu mashaaciri zawjati sawjada dareenyaasheeda iyo mashaacirteeda marka waxa weeyaan la qadariyo maca anna sabab albukaa'i ayadoo ay jirto weliba sababta boohintu amrun hayun arrin iska fudud inuu yahay oo wax dhibba weyn ba aan siin lahayn idbakad gabadhaasi waa boysay bisababi buruuki jamalihaa ratigeedii inuu fadhiistay sababkeed bay la boysay alla jamalkaasoo kaana ahaa yucaddu in lagu tiriyo min axsani iljimaal awrta midda midka ugu wanaagsan wa maca daalika arrinkaa la jidhkeed sababkuba haska sabab iska basiidee lam yuxaqir innabiyu sal alla alay waslam nabigu ma xaqirin mashaacira safiyata safiyo dareenkeediiyo wa cawaadifihaa cawaadiftii iyo dareenkii ay qaaday oo arrintaasi ay ku reebtay arrintuba ha iska yaraatee nabigu ma xaqirin arrintii wuu la weynaysay iyaduu la weynaatay fazawjatu xaaska tamuru way soo maraysaa axyaanan marmar waxaa soo maraysa biasamaatin musiibooyin aw mushkilaatin ama mashaakilo wa taxtaaju waxay u baahan tahay ilaa tadyiibi khaadiriha qalbigeeda in la wanaajiyo bibasmatin xaaniya yacni dhoolacadayn naxariis muujinaysa lagu dhoolacadeye laga faraxgeliyo iyo wa nabratin koruqaadis saafiyatin ee nadiif kodhi kor loo qaado macnawiyaadkeeda la dhiso ayay u baahan tahay xaaladu kaha soo maraya taxtaaju waxay u dhibaatoon tahay ilaa man qof yukhafifu canhaa ka fududeeya xaggeeda maa hiya fiihi waxa ay ku sugan tahay xataa taxusa ilaa ay dareento annahaa gabadha laysad waxdaha keligeed inaysan ahayn tuwaajihu waxa wajahaya haadihi alazamaat waalmushkilaat mushkilaadkan iyo dhibaatooyinkan waxaa meesha yaalla inaysan keligeed wajahaynin axad la qaybsanaya oo la wajahaya uu meesha yaalla waqad tafqudu lmar'atu haweentu waxaa laga yaabaa inay weyso qariiban lahaa mid qaraabo la-ah aban aabba ay weyso umman hooyo ay weyso akhan walaal ay weyso intaa mid ka mid ay weyn kartaa فتحتاج waxay u dhibaaton tahay ilaa manaxa yusabiruhaa sabar siinaya isbiri waxtasibi arrintan u wada dhacday wayudakiruhaa xasuusinaya bifadiilati sabri sabarka fadliga uu leeyahay wayuwaasiiha arrinta la wadaagaya bay u baahanta walaakin qad yakuunu hada alkhuluqu waxaa laga yaabaa dabeecadani haa'iban inuu yahay mid ka maqan can bacdi nnaas dadka qaar ka mid a oo dabeecadaba aysan haynin fatajidu waad helaysaa ama waxaad ku ogaanaysaa laa yubaali biha gabadhii inuusa aaba yeelayn tatacaradu lahu sawjatuhu sawjadiisii waxaa usoo banbaxaysa min masaa'iba masiibooyin baa u baxaya walaa bimaa yaqacu calayha min mashaakil waxa ku dhacaya oo mashaakil ana danka ma laha mana u aaba yeelay laa yubaali bimaa tatacaradu lahu zawjatu sawjadiis waxa usoo banbaxaya u aabayeeli maayo oo min masaa'iba wala bimaa yaqacu calayha waxa ku dhacayana uma aabayeelayo oo min mashaakila mashaakil aw bal iskaba dhaafay qad tajidu waxaa laga yaabaa inaad hesho manaxad yuxaqiru musiibataha gabadha musiibadeedii buu xaqiraya waxba waxaas maahan iska dhaaf ule wa yusakhiru minhaa sakhiraya liidaya uu iska liidaya wayastahsiu waaba ku jeesjeesaya bimaa yaxsulu laha waxa usoo xasila waxaas miyaa la sheegaa waxaas awey maan waraxaas kaga tawle maya waxaasaa kugu dhaca ilaahay kaa sabar siiyo la tiiraanyadoo ran moogta la tiiraanyo maayo taas markaa nasiib dara wey waxayna khilaafsanta dhaqanka nebiga sal allahu alay wasalam uu xaasaskiisa kula dhaqmaya wey can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasul lah sal alay wasalam qaala wuxuu yidhi allaahuma allahyow innii aniga uxariju waxaan markaa waxa weeyaan aad dadka ugu ciriirayaa xaqa daciifayni labada daciif xaqooda alyatiim waalmarax dadka aad baan arrintaas xaqaas inay dayacaan baan uga cabsanayaayo arrintaasaan ku adkaynayaa uxariju xaqa daciifayn uxariju ay udayiqu cala annaas dadka waa ku cariiraya fii tadyiici xaqihima xaqooda inay dayacaan wa ushadidu calayhim waa ku adkaynayaa fii daalika wy walmaqsuudu ujeedku waxaa weye ishhaaduhu nabiga marqaatigelintiisa tacaala alla uu marqaatigelinayo fii tabliiqi daalika alxukmi xukumka inuu gaarsiiyey ilayhim dadkaw xukumka arrintaa inuu soo gaarsiiyo ummadda u sheegay buu nabigu caddaynaya xadiidka ibnu maajah baa soo saaray waa xadiid markaa sugan sharaxa naxaashiyatu sindi calaa sunan ibni maajah ayuu ku yaalaa marka nabigu sala allahu calayhi wasalama sidaas ayuu uga dardaarmay labadaa ruux in lagu dadaalo oo xaqooda weliba aada loo ilaaliyo wallahu aclamu subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayh wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed